war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda kenya ayaa lagu sheegay in iskuulle ku yaalla dalkaasi albaabada la isugu dhuftay amni darro ka jirta qaybo ka mid ah dalkaasi awgeed ilaa saddex iyo toban iskuul ayay wasaaraddu sheegtay inay xirtay kuwaas oo ku yaalla ismaamulada baringo ee dalka kenya kadib amni darro baahsan oo saamaysay gobolkaasi ismaamulka baringo ayaa waxaa ku badan burcadda geysata dhaca xoolaha kuwaas oo mararka qaarkood dadka dila taas ayaana loo aanaynayaa tallaabada albaabada la isugu dhuftay iskuulladan dalka kenya ayaa wakhtiyadii u dambeeyey waxaa ka dhacayay dilal qorshaysan oo argagax leh kuwa oo cabsi badan ku abuurtay guud ahaan dadka soomaalida iyo kuwa kale ee deggan halkaasi maalmo ka hor ayay ahayd mar bulshada ku dhaqan gudaha kenya ay bannaanbax ballaaran ka dhigeen meelo badan oo ay ka mid tahay caasimadda dalka kenya ee nairobi ayagoo watay boorar ay ku qoran yihiin stop killing us oo micnaheedu yahay jooji dilka dhanka kalena raadinaya cadaalad iyo in la soo qabto dadka dilka geysanaya